waddooyinka dhex maro bartamaha magaalada beledweyne ee ahana burbursan islamarkaana iyo dhibaato ka qaban shacabka iyo baawareeda magaalada maadaama ayaan helna muddo wala reedan dhisobe taasoo sheentintiyo sii burburaan baabuurtaiyo hadda waliba iyo isticmaalaana waddooyinka xaafado magaalada waxaana ku mid ee shacabka iyo gaadiidleyda magaalada beledweyne iyo waliba iyo dalbadana in waddooyinka landhisa walina ay sheegeen in dhibaatooyinka anka badan iyo kamaraan yeeta markii qaadana dhaawacyo oo si fudud ah baabuurtanka markorna waddooyinka gaadiidleyda iyo weliba sidoo kale ay ku doodayna inay iin canshuurbiyaal xaqan leh inay helaan waddooyin dhisana
niow arrinta laamigan dhowr marna waa ku celcelinay laamigaa ujeeddaa laami lama dhigi karee waa kii xaafadaha xaafadiyaa dhaamo guruuf waxaa arkaysaa oo laami looga taragalo oo luuq marayso waxaan la dhihi maa maamul xumuwa maamul lagu tiirsanyo oo la dhihi kara maanta maamulaa jiro ma laha waddada saanay noqotay waa u jeediin guruufyada luuqyaday mari hayaan marka dib hortirsi wax noo qaba dhiimayne federaalka iyo dadka gobolka iskale ha qabsadaan laamiga ha dhistaan saasaa idinlaa haa waddooy luuqyadaa marnaa guruuftaaba luuq nagu haystay cabdibilo luuq maraa arkaysaa anagu luuqyadaa ulaaha kuru dhuuma jirna markii waddada saanay ay noqotay diibaxada ilaa hadda luuq mari haynaa bajaajle ayaan ahay bajaajaa ku xoogsadaa wallaahi niyow laamiga aad aan ugu dhib qabnaa marka aan qof dhaawac oo kale aan soo qaadno misena qof oo maamo oo waayool oo kaleeto oo jagjarta ay dhibayso wallaahi mararka qaar waxaan marnaa xaafadaha luuqyaha xaafadaha marnaa meelahaasaa ka burmuuda inaa laamiga aan aan ka raacna ilaa iyo magaalada meeshaan ka rabno ma ahane magaalada lagama yaabo inaa laamiga meeshaa ka soo bilowdo meeshaa ka rabtaa ka tegi karti aad aan ugu caqabadaysanaha laamiga saa'id weliba khaasatan gaadiidleyda ilaahay waxaa ugu baaqi lahaa inay nagala qaybqaabtaan laamiga khaasatan aniga waan nahay gaadiidleyda bajaadleyda waxaan ku shaqaynaa si oo yacni adag marka waxaa jeclaa lahaa in laamiga naloo dhiso bajaajleynahay laamigan burbur saa'ida waaye sababtoo ah annaga bajaajley haddiyaan nahay in laamiga naloo dhiso ayaa noo fiican sababtoo ah qofka maanta dhan haddii uu bajaajka saarnaado kiliyaha xanuunsanaa meeshaa laguma soco karo marka annagana qutubiyoonka inaan ka raadsanaynaa oo hadda meel uma fadhinayno meel uma fadhinayno marka dowladda waxaa ka codsanaynaa inay laamiga naga dhisto ee noo soo boobsiso dhismaha maalin kasta la sheegaa oo la dhahaa waa la dhisaa waa la dhisaa walaali codsi inaga tahay dowladdana waxaa ka codsanaynaa inay laamiga noo dhisto hirshabelle hadday tahay hadday dowlad federaal ay tahaybu annaga codsi maanta ay naga tahay waddooyin yar yaroo la isticmaalama jira laamiga marmaraa ka leexanaa jirta muraxawaad oo kale hadda markaa u socotid waddo hoos martaa jirta middaasaa u leexanayba sababtoo midaan maba la mari karaba laamiga midda ah middaan muraxawaad oo hoos looga aadaa middaasaa noo dhaanta annaga hadda marka hanoo dhisaana dhihi lahaa laamiga dowladda dhismayaasha waddooyinka halbowlaan ee weliba koran qaadase bilicda islamarkaana fudaaya seenis dareero ku baabuurta iyo dadweynaga